ugu horeyn waan ku salaamayaa cismaan maxamed cali waxaan doonaya bal inaan ku weydiiyo qorshahan aad adigu hormuudka ka tahay ee lagu damacsan yahay in minnesota looga furo madxaf lagu ururinayo hiddi iyo dhaqankii iyo dhammaan farshaxanadii kala duwanaaye soomaaliya dhaqanka soomaalida la xiriira bal qorshahaas ayaan doonaya inaan ku weydiiyo bal heerku marayo iyo bal qorshahaasi sidaad ku bilowdeen markii ugu horreysay bismi illaahi araxmaan iraxiim cabdilcasiis waa mahadsan tihiin boqol kiiba boqol maadaama aad fursadda maanta ay siiseen qaaliga ah oo aan ku soo bandhigayo ujeeddada iyo himiladaan ka leeyahay madxafka cusub ee laga furayo magaalada minnesota gaar ahaan minneapolis bahda v o a da waa salaamayaa dhammaantiin waa mahadsantihiin marka labaad waxay ku bilaabantay arrinta tanu anigoo markayga horeba iska jeclaa inaan dhaqanka soomaaliyeed aada u dhex galo oo jacayl u igeeyey baa markii labaadna dalka markaan tegay soomaaliya two thousand ninekii baa waxaan arkay da-yartii soomaaliyeed ee waddanka ku noolayd oo wax badan aan kala socon hiddihii iyo dhaqankoodii agabkii aanu isticmaali jiray hadduu ahaa agab biyood ama caanood ama dhisme guri ama wax kasta uu noqdo wax allaale waxay ka ogyihiin aanay jirin sidaa daraaddeed waxaan ku fekeray oo madxafkii qaranka soomaaliyeed haddii aan weydiiyo dad layidhi waa dumay oo kuma wax kuma yaalin meesha oo meel kaleo wax ka furan yihiinna aanan arag aanan ogeynna marka waxaan bilaabay maadaama da-yarteennii ay sidaas ay uga uga guurayaan dhaqankii inaan dib ugu soo celiyo inaan ku gubaabiyo inaan awareness ku siiyo oo dib ugu soo baraarugaan dhaqankii hiddii iyo dhaqankii awaawayaashood iyo aabayaashood iyo hooyooyinkood waxay ku dhaqmi jireen sidaa daraaddeed waxaan ururiyey two thousand ninekii baan ka bilaabay inaan soomaaliya ka ururiyo alaabtii hiddiya dhaqanka ah saddex sano isku xigta baan iska daba tegey anoo meel kasta ka soo ururinaya gobol kastana cid dhigtay wax allaale wixii aynu lahaan jiray dhaqan u lahaan jiray daase digsi gubtayna ha noqotee oo saddex dhardhaar la saari jiray oo hoosta ka madoobaaday wax allaale waxaanu dhaqan lahayn oo dhan baa soo ururiyey wax badanna nin halka jooga oo dirios la yidhaahdo oo ururin jiray isagana u haayo jooga ayaa intii uu hayay isna igu soo wareejiyey dabeedna sidaasaa alaabta kusii ballaadhatay ururintiina ilaa iminka waa ku jira marka iminka alaabta ad haysaan agabyadaasi had haysaane ee muujinaya dhaqankii soomaalida tir ahaan intay leegyihiin hadda inta aan gacanta ku hayo iminka waxay dhan tahay toddoba boqol waxbaa dheer tirada dheer ma garan karaayo waayo way ga qaldantay markii dambe maxaa ku jira marka sidii marba qeyb loo keenayay alaabta maxaa ka mida marka haddaad kuwa ugu muhiimsan ii sheegtid alaabta waxaa ka mid a anigoon dee soo kumaba koobi karo mana yacni xusuusteeda way ka ballaadhan yihiin laakiin waxaan guruub guruub ayaan kugu sheegayaa guruubka wax allaale wixii agab caanood ahaa oo la isticmaali jiray agab caanood hadday dhiilo kala duwan yihiin hadday qori yihiin hadday argeeg yihiin hadday maxay tahay caw yihiin hadday wax kastoo ay yihiin haddii maxay ahatoy hadhuufgaaladii maxay ahayd tooy dhiilihii kala duwanaa sibraarkii wax allaale haamihii agabiyoodkii qarbadkii iyo maxay ahayd tooy haamihii kala duwanaa ee biyaha loo isticmaali jiray iyo waxaas iyaguna waa goonidooda alaab darka agabkii darka loo isticmaali jiray weelkii darka loo isticmaali jiray oo xooluhu ku cabi jireen oo ay ka mid yihiin masalan dee naadkii iyo qabaalkii waa isku mid oo midna waa qori midna waa saan buu ka samaysan yahay wadaantii waxaasoo dhan iyaguna waan hayaa agabka loo isticmaalo alaabta loo isticmaalo iyo guriga dhismihiisa nuuc kasta uu yahay kuwii waaweynaabaa iga maqan oo qaybay iga maqan tahay oo aqal soomaaliya inaan ka dhiso meesha laakiin intiisii badnayd waan hayaa iyagoo yar yara iyo meel dhexaba iyo kuwa waaweynba marka agabyadaasi faraha badan ee toddobada boqol baad ku sheegtay ee welina aad ururinaysid waxaad tidhi dalkii soomaaliya saddexdii sano ee lasoo dhaafay laga soo ururinayay qaabkee loo soo ururiyey qaabkee dalkan maraykanka loogu keenay wax badanna anigaa siday saddexdaa jeerba waa siday wax kaargooyaa lagu keenayay ilaa iminkadaas maaha soomaaliya keliya xitaa xuduudada iyo degaanada kenya iyo iyo kiilka shanaad ilaa soomaaliya oo dhan ilaa jabuuti cid kasta oo ku nool dhulkaas way la socdaan inaan ururiyo dad baan dhigtay dad baa iga soo ururiya dabadeedna cargo baa lasoo saaraa qaybtii lasoo ururiyo dubay baa wakiilla ii joogaan dubay baa la keenaa dubay baa cargo laga soo saaraa dabadeedna halkana laygu keenaa alaabtii oo la wado oo cargo lagu keenay oo containeru ku jirta marka cisman waxaa soo kharash ah ku baxaya agabkaasi lasoo ururinaya containerada lasoo saaraya yaa bixinaya
waxaas oo agaba ilaa iyo iminkada tan jeebkaygan isticmaalayay alaab lay donate gareeyena waa jirtaa oo badan oo qeyb diiriyo si donate gareeyey gabadh kaloo cadarkaa in la yidhaahdo alaab badan bay siisay muddo ururinaysay iyaduna way siisay dad kale oo xabad keliyaalaha iyo laba markii la arkay alaabtaan ururinayo soomaalidii gobolka joogtay qof kastaba gurigiisa wuxuu ku jiray intoodii badnayd way keeneen marka madaxa laakiin lacag fara badan badan badan baan geliyey agabkan iyo wakti aada u fara badan marka madxafka markaad furtideed ku guulaysatid ma qorshaha waxaa kuugu jira in madxafku noqdo meel loo soo daawasho tago oo halkaasina qofkii daawanaya aad lacag ku jaaj garayso oad lacag ka qaadisay kharashkaasi faraha badan aad gelisay aad hadhowba ay wax kuugu soo noqdaan ood halkaana faa'iido uga raadisid
horta si waxay igu soo noqonayaan ilaa iminka ma cadda waayo profit maaha waa non profit baan ka dhigay non profit haddaan ka dhigayna marka meesha la furo shaqaale iyo buddoon ayaa kiradeedu lix kun toddoba kun oo dollar kama yaraanayso dabeedna lacagtaas waxaa bixinaya hay-ado baan ka dalbanaynaa inay kirada naga bixiyaan iyo shaqaalaha kadibna lacag baa lagu soo gelaya lacagta waa lacag lagaala xisaabtamayo oo sida non profitka loola xisaabtamo oo kale wixii shaqaale iyo kirada iyo howlaha dhaafsiisan meesha ayay u taallaa oo madxafka iskale waa gartay marka waxaan jeebkayga weeye waa gartay miyay ku jiraan agabkan iyo alaabahan kala duwan hargihii matalan waxaan arkayay sawir wargeys soo daabacay oo adigoo gacanta ku haya hargaha maaragtay xoolihii soomaalida miyay ku jiraan hargahaasi harge fara badan oo kala duwan baa ku jira waxaa ku jira maxaa toysaamihii baa ku jira waxaa ku jira weylaalisihii oo qaarna harga weylood laga sameeyey qaarna harga waxareed laga sameeyey darmooyin kala duwan baa ku jira sibraaro iyo baa ku jira salliyaa ku jira saama ka samaysan oo saantii inta la jejebiyo haragii la jejebin jiray dabeedna dhuugii la xidhan jiray oo kale ah oo salli ahood oo la fidsanayo dadku ay ku tukanayaan oo saan ka samaysan oo laakiin mare aada moodeysid marka kulli soomaaliya oo badan baan hayaa marka kulli soomaaliya laga soo laga soo qaaday alaabtaas soomaaliya laga soo qaaday alaab badan baa jirta oo weesooyin argeyga leh oo maxay ahayd oo looxyadii qur-aanka lagu dhigan jiray caruurta qur-aanka loogu dhigan jiray oo da-doodu aada u weyn tahay oo aan la qiyaasi karayn oo islaamo laga soo qaaday iyagu toddobaatan iyo siddeetan jira oo oo ka dhaxlay aabbayaashood ka dhaxlay baa jira waa gartay marka cisman soomaalida degan minnesota siday u arkaan qorshahan aad madxafka dhaqankii soomaaliya lagu soo bandhigaya aad ku furaysaan wax taageerahooda iyaga dhinacooda ka heshay ama ay kaa gacan siinayaan arrintana ma jirtaa aada iyo aada bay ula dhacsan yihiin intii arrinta tan sanadka kan ayay aada u soo xoogsatay aada bay iigu taageeraan oo wixii taageeradooda iminka ayaa labadan casho oo joogtadaan usoo bandhigayno alaabtii dadkuna ay imanayaan labadaa casho oo min lix saacadood meesha ay furaanayso marka maantoo maantoo jimcaha iyo beriyo sabti ayaa kuu qorshaysan inaad dadka iskugu keentid oo tustid oo si ay u arkaan wixii taageera iyo lacagay ku dari karaanna ay ku daraan barabi sidaas weeyaan wax allaale wixii ciyaar hidiya dhaqan ahaay oo dhanna iyagoo volonteera oo gobol kasta oo soomaaliya dadku ciyaarahay ka ciyaari jireen baa kooxi ka imanaysaa qoloba ciyaarihii gobolada kala duwan baa lagu ciyaarayaa iyagoo lagu soo dhaweynayo museumka furitaankiisa iyagoo raba inay lacag u ururiyaan iyagoo raba inay u doonad gareeyaan intaaba waa yani waa u diyaar oo waa samaynayaani waa tahay marka ma og tahay taariikhda aada damacsan tahay in madxafkaasi uu si rasmiya u furmo dhowr option baan haysanaa dhowr location baanu haynaa hadda kala doorayna insha allah marka adigu bil iyo bad ilaa laba bilood ayaan ku rajo weynahay inaan furo dad badan oo ajnabi iyo soomaali leh baa u diyaaraba halkii oo ka shaqaynaya oo gacanta kula jirayma